kulan qaar ka mida dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho ay su-aalo ku weydiinayeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay lagu qabtay hotel s y l ee magaalada muqdisho su-aalaha ay dhallinyaradu weydiinayeen madaxweynaha ayaa u badnaa doorka ay dhallinyaradu ku yeelan karaan siyaasadda iyo horumarka dalka iyadoo madaxweynuhuna uu dhallinyarada uga jawaabayey su-aalaha ay weydiinayeen madaxweynaha soomaaliya oo ugu horreyntii ka jawaabayay su-aal la xidhiirtay wakhtiga ciidamada amisom ay ka baxayaan garoonka istaadiyo muqdisho si ay dhallinyaradu fursad ugu helaan inay ka qayb qaataan howlaha la xidhiira isboortiga qaybihiisa kala duwan garoonkuna uu u noqon lahaa mid dhallinyaradu ay ku soo bandhigaan xirfadahooda dhinaca ciyaaraha ayaa ku jawaabay magaalada muqdisho waxaa ku yaalla garoono badan oo caadi oo laakiin laba garoon oo waaweyn yaan lahayn oo maxaan ku yidhaahday national ah oo cayaaraha gobolada qaranka kulli lagu qaban jira mid waa tii la dayactiro dib loo habeeyey oo ilaahay maanta la isticmaalo oo horyaalka ka socdo oo cayaarihii ay ka socdaan midkii kalena waxaan rabaa dee miidiyaha waa la socotaan oo malaynaa maalin dhaweyto wasiirka dhallinyaradii isboortiga nuux oo nahor jooga nahor fadhiya iyo wasiirka amniguba inay inta israaceen ay tageen garoonka istaadiyo muqdisho dowladduna si officiala ay amison u sheegtay meesha inay ka guuraan dayactirkeedii iyo waxeedii dhallinyaradana laga rabaa inay la yimaadiin laakiin dowladda garoonkiina waa banaynay qaybtii contribution dowladda laga rabana way la imaanay dhallinyarada waa marka adinka doorkiina maxaa ku yeelanayseen in maxaa istaadi muqdisho dabaashii iyo tii daboolneedo baas iyo iyo booliga iyo tii kubadda cagta iyo kuwii banaanka iyo tii orodada wixii o dhan inay soo noqdaan dhallinyaroy maxaa ku yeelanay ma ka qayb gelayseen barnaamijkii ahayd dalkaaga hal doolar ku dhis kaasaa dhisi karo kan dibadda jooga minnesota jooga iyo kan maxaan ku yidhaahdaye london jooga kan stockholm jooga iyo kan muqdisho jooga iyo kan kismaayo jooga iyo kan boosaaso jooga haddaad isku cataan garoonadaas casriga oo caalamiga meeshooda iyo quruxdooda shalaya ku soo celin kartaan laakiin dowladdu ciidamadii amniga way ka bixinay amison way ka guuray mar dhow garoonka haddii ala yidhaha hoteelka laga soo bilaabo ilaa maxaan ku idhahdaa tii dabaasha lagu keeno waa idiin banaanaan doontaa laakiin hanaloo dhisaa kusoo dari doontaan madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyin ay dhallinyaradu sheegeen in lagala kulmo ku safarka baasaboorka soomaaliya oo ay tilmaameen in aqoonsigiisu uu mugdi badani ku jiro meelo badan oo ka mid a caalamka baasaboorkeedna problem uu qabaa maanta ma aha viisana laga rabaa waa maxay hal sababay leedahay shabaab waayo shabaab aan iska qaban soomaali socda dhallinyaro ah kii shabaabka ahay miya mase kii kale inuu qofka dalkaas kale uu ka cabsado uganda waad og tahay toddobaatan qofooda hal cabo ka dhimatay ayagoo sports fiirsan oo faraxsan oo qoslaya ayaa hal mar mug la siiyey dhinteen inay muwaadiniintooda ka fikiraan xaqay u leeyihiin sababtaasaa nagu soo celisay nalama necba wax kaloon bixina male ka dal ahaan naloo nanca nimankan maxaan ku dhaha masiibada ah oo ummadaani waxay u reebayaan aanay jirin oo miday dilaan iyo miday fursadaha adduunka ka soo xiraan ka dhigayo meesha ay naga jirto dadaalku naga jiro waa halkaase baasboorka hala wareejiyo oo hala hala aqoonsi haloo raadiyo maahane inta shabaab lagu xidhiidho baasboorkeena su-aal weynaa ku taagnaane shabaab aan wada jeesano midaan soo tuugno iyo midaan soo maslaxay midaan qoorta kasoo qabanno aan ka dhigno aan shabaab baabi'ino madaxweynaha oo wax laga weydiiyey waxyaabaha uu kala socda dhibaatooyin jirdil u badan oo ay ciidamada amnigu kula kacaan dhallinyarada ay ku soo qabtaan howlgallada amniga lagu sugayo ayaa sheegay in ciidamadu ay samayn karaan xadgudub balse waxa uu tilmaamay inay ka daba tagaan tallaabana ay ka qaadaan askarigii ku dhaqaaqa falal ka dhan ah beni aadminimada waxaan hay-adeena aada iyo aada mar walba ugu wacyigelinaa ugala hadalnaa madaxdooda iyo ayaga markii aan fursad u helno u tagnaba hay-adaha amniga dadka inaanan la jirdilin dadka inaan la ciqaabin laakiin haddana dhowr kun oo ciidan ah ayaa amnigeenna gacanta ku haayo marka waa xadgudub way samayn karaan laakiin mar kastood ogaanaba ciddii xadgudubka samaysay mas-uuliyaddeeda waan saarnay dad badanaa shaqada looga eriyey kuwaa caawa aan inta ku wada hadlayna xabsiga ugu jira isagoo oo hay-adaha amniga ka tirsan muwaadin oo takrifad ama ama uu ku sameeyey maanta waxaa socda kuwo kale oo kaysaskooda baaris ay ku socoto muwaadiniin intay soo bandhigeen baaris lagu haayoo la daba taagan yahay sababtay waxaas u sameeyeen waktigay sameeyeen iyo ciddii lug ku lahayd waxaasoo dhan dowladda federaalka soomaaliya raalli kama ahan muwaadin in la jir dilo oo la ciqaabo oo muxuu ah jirkiisa ama maankiisa wax loo dhimo ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa jawaab kooban ka bixiyey dagaalbeeleedka ka socda degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo dhibaatada fatahaaduhu ku hayaan qaybo ka mida bulshada halkaasi ku dhaqan arrinta ku saabsan beledweyne waa ka xunnahay dawladdu waana ka hadashay waqti aada u ballaaran oo dawladda ah ayaa u baxaya oo tegayo haddii aan la yidhaahdo wasiirra leh dad kale oo saraakiil amnigaa leh arrintaas muxuu ahay colaadda meesha ka socotana inay wax ka qabtaan oo dadkii dhexgalaan sidoo kalena ay qiimeyn badan kusoo sameeyaan arrimaha fatahaadda ee meesha ka jirto si dawladdu waxay qaban karta iyo wixii kale caalamka u weydiin kartaba ay ugu dhaqaaqda haddii aan la yidhaahdo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho